إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa hogaamiyaha lafta gareen ku eedeeyey iskudirka beelaha walaalaha ah faahfaahin ayaa laga helayaa dad shacab ah oo habeen hore lagu dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada hiiraan iyo shabeellaha hoose bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa sheegay in dhaqaali xumi ay soo wajahday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax faa'iido ahna aysan lahayn maleeshiyaadka macawiisleyda آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhan mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa hogaamiyaha lafta gareen ku eedeeyey iskudirka beelaha walaalaha ah sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan saadaad caliyow oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa eedeyn culus u jeediyey cabdicasiis laftagareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed waxa uu ku eedeeyey iskudirka beelo walaalo ah oo dega deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi caliyow ayaa tilmaamay in tiro dhowr jeer ah ay laftagareen kala hadleen inuu iska joojiyo falkan uu ka howlan yahay balse uu dhigaha ka furaystay iminkana ay warbaahinta u mariyeen walaalow ilaahay ka cabso waxaas wax fiican ma ahan dhaqanka ma ahan wax khilaafkiisa loo dulqaadan karo ma laha dhaqanka khilaafkiisa in laga ilaaliya ayaa soomaaliyana heshiis ku tahay madaxweynuhu dhaqanka ha ku ciyaarin haddaad diidid talada inaan ku siin aad diidinna waxaa rabta suubi arrintii asiga oo soo bilaabay oo markii horena khilaafka asiga noo keenay marka madaxweynuhu waxaan ku leeyahay ninka walaalka ah annaga waxaa halkaa naga helsiinayo oo annaga haddaan hoos ku soo marinay oo mesadaan kusoo qornay oo fariin kusoo qornay oo warkeena qaadan weysay waxaa qasab noqotay inaan kuu soo marsiino meediyaha maamulka koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo ayaa muddooyinkii dambe wajahayay eedeymo culus oo ugu imaanaya siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanadaasi iyagoona eed kala dullacayay hogaamiyaha maamulkaas ee cabdicasiis laftagareen faahfaahin ayaa laga helayaa dad shacab ah oo habeen hore lagu dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maxamed muudi ayaa ka waramaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa habeen hore ka dhacay dilkan laba qof oo shacab ah kuwaas oo ku sugnaa goob ganacsi falkan dilka ah ayaa si gaar ah kaga dhacay waddada suufi xalwo oo ay ku tiil goobta ganacsi ee ay xilligaasi joogeen waxay ku fureen rasaas iyaga oo goobta isaga baxsaday kadib markii ay dileen labada ruux oo ay warku sheegayaan in ay dhallinyaro ahaayeen dhacdadani ayaa la soo warinayaa in ay salka ku hayso aano qabiil maadaama deegaano hoostaga magaalada gaalkacyo ay muddooyinkii lasoo dhaafay ka socdeen dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo halkaasi wadadiga ma ahan markii ugu horreysay oo gaalkacyo ay ka dhacaan dilalka la xiriira aanooyin qabiil ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada hiiraan iyo shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray weeraro iyo howlgallo isxigxigay oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka berire ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose laba qarax oo ciidamada dowladda federaalka ah lagula eegtay bariire ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada ayaa shalay ciidamada dowladda federaalka ah bariire lagula eegtay xalana ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isla ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka bariire dhanka gobolka hiiraanna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toos ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugan degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada weerarka lagu qaaday bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa sheegay inay dhaqaalo xumi soo wajahday warkaasi cabdalla ayaa ka waramaya bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay inay dhaqaale xumi soo wajahday iyadoo ay dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dowladda federaalka ayaa waxaa lasoo sheegayaa in iminka gobolka banaadir laga dareemayo dhaqaale xumi bahsan qaar ka mid ah bulshada ku nool muqdisho oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey heerka dhaqaale xumi ay u sabeeyeen inay hormuud ka tahay dowladda federaalka ee ka jirta magaalada waa ku dhawaa magacayga waa xuseen mawlid xuseen yow alxamdulilaah shiidka obol dadna waa daransanaan dadna ma daransanaan ma fahamtid laakiin hadda magaalada waxaa waaye dadka dhan wuu wada saameeyey war waxaan shiid maaye qaacaa socdo qiiqaa socdo fiiq marka ilaaha ugu dambeeya waxaa waaye magaalada waa ka jaban tahay marka ilaahay khayr ha keeno maanta maalin iga daran tahay weligeed may soo marin nolosheeda intaan noolahay marka alxamdulilah waa iska sugaynaa ilaahay nimcadiisaa sugaynaa insha allah shiidkaan hadda wax sabab hadda ummadda soomaaliyada oo dhan waa wada jirta waxyaabaha kale lagu soo gajahana waxay yihiin maalintii taleefonkaa toban door hadday soo gasho laba dooraa kaa goysa allahay labada door maxay goysaa toddoba door kiriyaa ku dhiibay saddex door ii soo hartay saddexdii door laba door maa lii goynaa hal door ma ciyaalka biil u dhiganaa marka saas camal looma baano ana wixii taleefonkeenu haddii kalenta lacagta shilin soomaaliya iska qaadinaa والله مقالة ورشيد وحنا كجرو بحالة أنا ورشيد أدر حالة شنط الدور وحالة هل وعلى عالم جرنا اللويا وعش من قوتها أنا ما قبل دريرة العقل ميلا ككنا أقول أنا على السوجر وحالة بو شركة درمود صان وايك بلوه بنو كينين بو آه dad badan uu saameeyay maxaa xataa adeeg markaa qof dukaanka wax ka tuurnayno waa la jarnaa la sheeka qalgeena mar sii horeysay ayaa wasiirka maaliyadda dowladda federaal ku sheegay in canshuur laga qaadayo wax weliba iyadoo canshuuraha aan xadka lahayn ee laga qaado dadka rayidka ah oo horaanba ay dhibaatooyin ku qabeen ayay tilmaameen in lagu soo kordhiyey mid kale oo aysan xamili karin taas oo sababtay in durba ay dadku dhaqaale xumi dareemaan tan iyo inta uu xasan garguurte xilka ku fadhiistay waxa ay caasimadda muqdisho dareentay mid ka mid ah dhaqaale burburkii ugu xumaa ee soo mara soomaalida waxaana ugu wacan mashaariicda dhaqaalaha loogu uruurinayo soomaalida oo maalin weliba mid ay soo kordhinayso dowladda federaalka heer uu arin ku gaaray in dowladda federaalka malaayiin dollar oo laga qaaday soomaalida loogu deeqo waxa loogu yeero bulshada bariga afrika warkan waxaad ka dhegaysanaysaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax faa'iido ahna aysan lahayn maleeshiyaadka macwisleyda amuuraha ku aadan qodobkaasi muxsin xasan ayaa soo jeedinaya mustaf dhuxulow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh ay ka adkaan weyday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in muddo laba sano ah oo ay dowladda federaalka dagaal kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ilaa iyo hadda ka adkaan la-dahay weerar afka ah ayuu ku qaaday xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka isagoona dhaleeceeyey siyaasadda uu ku wajahay dagaalka waxa uuna sheegay in hal qof oo go-aan iska qaatay uusan waxba ka tari karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab runtii shabaabka dowladda hadda labada sano ay socoto dagaali ku waday laakiin dagaalka ku waday waxaa la rabay inuu noqdo dagaal inay dhinaca socoto fikir la soo aruuriyaa loo baahnay dadka soomaalida in la warsadaa loo baahan yahay culummadaa loo baahan yahay fikir keento aqoon-yahanadaa loo baahan yahay dadka la soo digilgariya shabaabka wadahaalka lasoo furaa loo baahan yahay hal qof oo meel fariista keligiis inta go-aan qaato go-aankiisa shabaab laguma ray karo waxa waa ideology adduunya dadna lamid ahaa jira waxaa la rabaa dagaalkan in la wado shaqooyin kaloo fara badan research in la sameeya la rabay si evangeli xataa marka loola hadlaayo loo la gaaro meesha laga hadlaa meesha ay taha laakiin hal qof oo iska socda oo dowladda gacanta ugu jirto oo shaqo kasta raba inuu isaga qabto oo maaragtay dastuurka garabka u saaran yahay oo dowladnida garabka u saaran tahay oo labada aqaloo baarlamaanka u saaran tahay shabaab ma difiidgaray kari xildhibaan dhuxulow ayaa geesta kala tibaaxay in maleeshiyaadka macawiisleyda ee ay ku shaqaysatay dowladda federaalka aysan waxba taraynin ayna yihiin maleeshiyaad aanan wax sharci ah haysanin sidoo kale xildhibaan dhuxulow ayaa tilmaamay in maleeshiyaadka macawisleyda aysan buuxin karin booska dowladnimada loona baahan yahay in dib la iskugu noqdo oo wax laga bedelo arrinkaas waxaa jira fikrado kala duwan iyo deegaano kala duwanaa jira laakiin dhibka jiraa waxay tahay mar kasto roolka dowladnimadu macawisley ma buuxi karto ma laha sharciyad ma laha marka wax aan sharciyad lahayn waxba tari maayaan sharciyad kala dambeyn loo sameeya waa ilaa hadda waa ogtiin haddii dad la iska dilo askarta dadkay disho xildhibaanada ganacsatada inta lagu soo qoraa diida laga qaadaa waxaas wax ma ogtaa wax dhow maaha haddaan runta idin sheego dalkan dowladnimadiisa ma dhow waxaa loo baahan yahay in inta dib la isugu laabto tala fara badan la wadaagaa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta taageersan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay baraha bulshada kaga celcelinayay in ay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana soomaaliya ay gacanta u geli karto xarakada mujaahidiinta guud ahaanna warkii idaacadda alfurqaan waa naga intaa